wararka ka imanaya magaalada london ee dalka britain ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee shalay lagu dilay xaafadda leyton ee bariga london qof soomaali ah magaaladaasi waxaa degan soomaali fara badan waxaana la sheegay in qofkaasi la geeyay cisbitaal aan goobta ka fogeyn ama meesha uu dilku ka dhacay booliiska london ayaan weli shaaca ka qaadin magaca qofka la dilay ee soomaaliga ah warbixintan waxaa magaalada london nooga soo diray waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
walaal ridwan waxaan aragnay inagu ninka soomaaliga ah oo meesha dhibka ku qabsaday oo nabar surka dhinaca aan u malaynayo mergiga inuu yahay halbowlaha wax looga dhuftay marka exacta ciddii ku dhufatay ma arkay laakiin markaas meeshuu saa intuu qabtay ninkaas waa dhacay waa dhacay ley un baanu fiirinay waa soomaali baa la yidhi marka markii aanu aragnayna waanu aqoonsanay weji ahaantiisa waayo xaafadda ereada ayaan wada deganayn nin dhalinyaro ah oo daacadiisa ilaa soddon jir meelahaan ku qiyaasanay oo buu ahaa ciddii ku dhufatay ma garan karno laakiin kolay nin soomaaliya uu yahay dhibkaasna ku dhacay ayaanu caddaynaynaa waayahay maxaa dhacay kadibna
kadib abaar kadib waxaa dhacay gaari shacab oo kalaa baa u yimi oo dad caafimaad gurmada nin soomaaliya oo meesha joogay ayaa kolay sida naloo sheegay wacay booliiska marka intaan booliisku iman waxaa yimi gaari yar oo karoolaa ayaa yimi laba qof oo oday waxaa kasoo degay gurmadka degdeg ah waxbay ku qabteen gargaar bay ufidiyeen adugu markii dambena waxaa yimi ambalaska badan iyo booliis iyo aad baa loogu gurmaday ilaa diyaarad baa timi marka inta dadaali karaan way ku dadaaleen laakiin sida naloo sheegay inuu gadaal dambe ka dhintay ayaa naloo sheegay laakiin meesha nolol baa lagaga qaaday markii isagoo falanbayaal ku socdaan baanu arkaynay waayahay meesha ay wax ka dhaceen marka waa lyton
waa lyton waa lea bridge road xaggeed joogteen idinka markii ay wax dhacayeen
laamiga dhinaca uu ka dhinaca laamiga uu ka joogo meelba inuu deganaa hodheel ah dhinaca ka anaguna ka joognay oo laamigu weyn highway baa noo dhexay laba highway baa noo dhexay weyn oo waa taqaanaa laamigu waa laba wey marka dhinaca kale aanu ka taagnayn dhismaha dhismayaasha hoostooda aanu taagnayn maqaayado soomaali oo ayaa meesha ku yaal maqaayadahaas ayaan hor taagnayn marka hal mar ayaa meesha buuqa ka dhacay deetana waa ka garanaysaa karaamku markuu meesha ka dhaco dadku qaarna way ku yaacaan qaarna xoogaha way ka digtoonaadaan marka qaar ku yaacay way jireen dadkii wixii dambe si waxaa la yidhi intaa karaam baa ka dhacay meesha yaan la soo dhawaan sidaasaa marka sila markiiba boolis baa yimi marka saasaan xoogaha yan uga hakanay laakiin waanu arkayna waxa meesha ka socday iyo qofka uu yahay iyo meesha waxaa lagaga dhuftay intaba waa arkaynay laakiin ciddii ku dhufatay markaa ma arkay waa soomaali iyo waa waa dhacay iyo waxaasaan la kulanay meesha
xaafada waa xaafad soomaalidu ay ku badan yihiin
soomaalidu way ku badan tahay marka dadku waxa weeye meesha waaba soomaali miiran weeye marka dadka qaar ba waxay kuleeyihiin nabar guduhu kala soo baxay isaga oo ku yaal mar qaar waxay kuleeyihiin banaanku isagoo meesha saasaan aragnay marka kolley ilaahay baa garanaya ma arkin anagu qofku wuxuusan arkin inuu sheego maa laga fican yahay waayahay adiga ma taqaanay qofka dhintay
niw waan aqaanay la tira ka saddex goor baan iska soo warbaxnay maqaayad meesha ku taal wuu iman jiray uu ka qaxooyn jiray shaa uu ka cabi jiray in dhalinyaraha buu ahaa subax laba subaxood meelahaasna waanu isa salaanay xaafadda wuu ku cusbaa muddo labaatan iyo casho meelahaas ayuu inuu joogaa rajeynayaa ereadan kaasi waxa uu ahaa bashaar cabdirasaaq oo ahaa goobjooga ku sugnaa goobta dilkaasi uu ka dhacay oo u warramayay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli